والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يكره من الشعر wuxuu u baabaysan yahay maa yukrahu wixii la karhay ee la nacay min ashicri shicirka iyo gabayga kaba mid ah ee kiisa xum oo dhami waa wax la naco ama wax karaaha oo sharcanba weeye ama makruuh ama dee muxaramba kol la noqonaya haddaba wal waa waxyaalihii keenayay shicirkaba in la diido ama shicirka meelaha waxyaalaha xune uu leeyahay ayuu baabkan wax ka mid ah daynau keenaya ama uu imaamku ku sheegaya wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana qutaybatu qaala xadaثana jariir can اlacmashi can camr bni murata can yuusuf bni mahika can cubayd bni cumayri can caaishaةa radi allahu canha can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal xagga sanadka kolley bal camr ibnu mure iyo inta ka dambaysa ilaa caaisho laga gaadhayo waxa weeye m acmash baan u jeeda iyo caaisha inta laga gaadhayo waa taabiciintii oo la daa'ifta isnaadkay kaba mid tahay waa afar taabici oo isku xiga oo midba dee mid uu kaba warinayo acmash camr ibnu mura yuusuf ibnu mahik iyo cubayd ibni cumayr waa afar taabici ayaa sanadkii ku wada sugan oo midba mid ka warinayo waa ladaa'ifta isnaad kitaabku leeyahay ama halkan yuusuf ibnu mahikna horeynu usoo marro waa nin hiqoo taabiciintii dhexe kaba mid ah waxaa xadiidka sanadkiisa ku sugan cubayd ibni cumayr oo dee ixtimaal aan soo marray inaynaan soo marina ama haba inaan soo marnay oo filaya bal cubayd ibnu cumayr kolley waa nin reer maka ah oo waqtigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhashay macnaa cahdigii rasuulka ilaahay isagii bal waqtigaasuu dhashay aabihii waa saxaabadii buu kaba mid yahay ama muslimatulfatxi buu kaba mid yahay dee bal haddayna dhalashadaasun eegin kolley waxay kuba tiriyeenuun dee kibaaru taabiciin laakiin waxa weeye markay noqoto dadkii taabiciintaasi qaadkoodii a'immadoodii ayuu isagu kaba mid yahay reer maka marka la eegana qaasigoodii waa cidkoodii buu ahaa waqtigiisi manaa mudakirkoodii iyo waa cidkoodii nin wacdi aada u fiican lana waa ahaa ibnu cumar baa fadhiisan jira majliskiisa waa ibnu cumar saxaabigaa jaliilkaah ayaa majliskiisa fadhiisan jiray uu dadka ku wacdinayo ku waaninayo taasoo kala qaybgeli jiray waa adigu dee dadka culimada ahaa ee waaweynoo dee majaalistoodii tadkiirku waa qiimahay lahaayeen bal taas buu ahaa in cibaado badanna u aha bal qiso uu soo arooriyo imaamkan cijli laydhaa kitaabkiisan asiqaat waa kitaab uu ku ururiyey ruwaadan lagu kalsoon yahay hiqaadka waa kitaab taraajim waana nin mutaqadima walow laydhaa sida ibnu xibbaan oo kale tasaahul buu leeyaho dadka uu tawsiiqiyo awqaadda qaarkeed dad aan dee weli siqanimo u buuxsamin ay tawsiiqiyaan awqaadda qaarkeed oo tasaahul jaanibkaa lagu sheega waa kitaab adigu madbacaysan oo tartiibta sulkiyo aythami iyo adugu taas axmed alcijli ayaa tarjamadiisa wuxuu ku soo arooriyaa waa umuur bal dee tilmaami kolley waa khashadiisi iyo umuura iyo bal jaanibkii wacdigiisana bel waa qiso yaroo kolley malaa ruux kastana hadduu naftiisa dib ugu noqdo malaa wax taraysa waxaa maka saan leenahay waa reer maka waaba waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay bal ibnu cumar uu kaho ka hor dhinto dee waxaaba yidhahan sideed iyo lixankii hijirada hadduu dhintay waa sanadii ibnu cabaas dhintay haddii uu wax ka yar dambeeyena ibnu cumar kolley ka hor dhimay ninkani nin caalimana weeye haweeney aada u qurux badnayd ayaa waxaa kitaabkaa kuga sugan ahiqaat cijli inay wejigeedii bay muraayad ku eegtay aadna way u qurux badnayd makana waa la joogaa waana cahdigii iyo qarnigii hore ninkeediina waa agtoogaa deetay ku tiri makula tahay oo maw ma kula tahay ruux wejigaa arkay oo dee inaan ku fidnoobini inuu jirayo macnaa wejigeedii bay sheegaysaa iyadii baa nin wejigaygaa arkay oo dee aan kuba fidnoobin in la helayo miyay kulato haa buu yihi waa jiraan markay tiri waa kuma waxay ku yidhi markaas oo cubayd ibnu cumayr markaasay waxay tidhi waa sida kitaabka inoogu sugan i'dan lii fala aftinannahum bal i idan waan fidmayne adu waa taas waan ku idmay buu yihi masjidkii waa xaramkii ayay tagtay waxay ugu tagtay fii suurati mustaftiya waa haweeney fatwo ka dalbayso suuradeediya bay ugu tagtay markii ay ugu tagtay buu dee inay ruuxu kale hadduu su-aal leeyahay su-aashina waxaa dhici karta wax in dad dhexdii inuu ku weydiiyo uu kalaba xishoonayo khalaa bihaa fii naaxiyati masjidkii meel kamiduu si gaara ula joogsaday markii ula joogsaday ayay wejigeedii maradii ka qaaday ee wejiga caynkaas ahaa markaasay tidhi inii fatuntu bika fandur fii amri waa laygu kaa de laygu kaa fidmeeye macnaa waxay leedahay ba dee adiga malaa ishtiyax bay sheeganaysaa bal aniga waa lay fidmeeyo adiga ayaa laygu kaa fidmeeyo ooba kaase arrintayda bal eeg isagii baa wuxuu yihi yaa amatallaahi itaqi allah hadalkay ku celiso wuxuu yihi haddaad waxbaan ku weydiina aada run ii sheegto arrinkaaga waan eegi deetay tihi waxalla wixii aad weydiisa run baan kaaga sheegaya wuxuu ku yidhi bal waa cubayd ibnu cumayr radia allahu canh wuxuu uhi su-aal baan ku weydiiyey low jaءa malaku lmowti liyaqbida ruuxaki akaana yasiruki an aqdiya laki hadihi اlxaaja maanta haddii malakulmowt kuu yimaado wuxuu kugu yimina inay ruuxdaada u qabto ay tahay imaka ma ma ku farax gelayda arrintan aad doonaysa inaan kuu yeelo atay tii la tuhi sadaqt wuxuu ihi low udkilti fi lqabri wa ujlisti lilmusaala'a akaana yasiruki an aqdiya laki hadihi alxaaja haddii bal qabrigiibaa lagu geliyo lagu soo fadhiisiyo iyadoo wax la weydiinayo miyaad jeclaysan lahayd oo ma ku farax gelin lahayd xaajadan inaan kuu oofiyo aad doonayso may bay tihi sadaqta markaasuu ihi haddii dadkii laba soo saaro wa ucduu kutubahum kutubtoodii lagu sii la siiyo oonad garanayn laa tadri atucdaa biyamiinika am bishimaalik in kitaabkaagii lagu siin midigtaada iyo bidixdaada aanad garanahayn taas miyay ku farax gelin lahayd inaad xaajadan aan kuu gudo tiina may bay tidhi run baad sheegto wuxuu ihi haddii bal la soo joojiyo dee siraadkii aada gelayso oonad garanahayn inaad badbaadi iyo inaanad badbaadahayn aanad kala garanahayn arrintani miyay ku farax gelin lahayd xaajadan aan kuu gudo may bay tidhi haddii miisaankii lagu keeno acmaashaadi ama lagu miisaamayo nad garanayn atakhifiina am tadquliin inaad fududaan ama inaad cuslaan arrintan miyay ku farax gelinayd inaa kuu gudo maybati ilaahay hortii haddii lagu keeno dee lilmusaa'ala xaaladan ama arrintan iyo xaajadan inaan kuu guda miyay ku farax gelin lahayd may bay tihi run baad sheegtay haddaba itaqi اllah faqad axsana allahu ilayki wa ancama calayk haddaba ilaahay ka cabso ilaahay waa wanaag buu kuu sameeyey markuu saa ku abuuro waa kugu nicmeeyey haweenadii way noqotay ninkeedii bay ku noqotay markaasu ku yihi maa sanacti waxay tidhi haweenaydii anti badaalun wa naxnu badaaluun adugu aan meherad ahayn shaqada aan hayn baa tahay annaguna saasaan hayn dad aan shaqo haynoo haweeneydii waxay bilowday salaad iyo soom iyo cibaado ayay bilowday dee intiiba iyadu waxye ilaahay baa subxaanah watacaala waa dee qalbiga cabsida lehe hadalkani ka dhab yahay hadalkii kaba soo baxay baa iyadii ta'iiriyo markaasay salaad iyo soom iyo cibaado ninkii baa wuxuu sida kitaabkaa kuba sugan ba wuxuu kitaabkaan idiin tilmaamay wey waa tarjamada cubayd ibni cumar hiqaat ibni xibaan libni cijri ayaa wuxuu odhan jiray almaali wali cubayd ibni cumayrin qad afsada calaya sawjati kuntu kula laylati caruusan fasaarat raahiba ani iyo cubayd ibnu cumayr war maxaana kala haystay adigu yaa iga garsiiye way haweeneydaydii iga baamiyey oo habeen kasta aroos baana maantana waa taa raahibada noqotay dee raahibo ama caabido taas bay noqotay macnaa waxa lay bal usluubkii wacdiga ama ruux kastaaba ee markuu ama tagsiir la imanayo camalkiisii gaboodfal daacaadkii ama waxyaale aan toosayn oo kula dhacayo e hadduu xaaladaas soo suuraysto bal meelaha iyo markaa la joogayo arrintan inuu waxaan soo sameeyey dee midna ruux jeclaysan laha ma jirto waa kaa wanaagun baaba xataa kii gaalkaah ee naar galay waa kuwan leyna celiya nacmal saalixan hayr aladii kuna nacmal marka ujeeddada waxaan leeyahay waa wax mawcido ruuxa noqonaya waa mawcido weyn oo ruuxana naftiisii mawcido u noqonaya iyadiina mawcido noqotay iyo waano ruuxu inuu xaaladaas suuraysto waktiyadaa qabri hadday tahay iyo hadday tahay kitaab iyo hadday miisaan iyo siraad iyo ilaah hortii ay tahay markuu ama xumaan isleeyi sameeyoo kale ama taqsiir iyo gaboodfal jiro macnaa kolley waxbay keeni in oo inay waxyaale kaba joojiso ayay taas xusuustaasiyo taasi keenaysaa radia allahu cubayd bna cumairin bal cubayd bn cumair waa ka can caaishata radia allahu canha can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala anahu qaal rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ina acdama annaasi dadka ugu weyn jurman xag dembi iyo dembi insaanun insaan weeye waa shaksi waa nin ama dee adigu waa shaksi iyo ruux adigu dee ibnu aadam dadkaasuna ama rag aadama dumar dee rag baa waxaan laakiin gaaliban lagu yaqaanay shaacirun gabayaayaho yahjuu caayaya alqabiilata qabiila min asriha minta waa bimacnaa ba-un waa biasriha qabiilo dhammaanteed wada caayaya sababtuna waa maxay nin qabiiladaa kamiday isu gabyayaan nin qabiiladaa kamiday iscaayayaan markaasuu qabiiladii oo dhan wada caayaya iyo wa rajulu nin intafaa iska anfiyey min abiihi aabihi kale tanafaha waa asalku waa tan intafaha malaa tanafaha nusqooyinka qaarkood ayay dhacdayba ibnu xibbaan oo kaliyana waa sidii dhacday intafayo ujeeddadu iyo nin aabbihii baabu dee cid kale uu sheegtay aabbihii buu dafiray adugu aabbihii iyo nasarkiisiibu iska anfiyo waa dafirayba waa dafirsan yahay bal taas kuwaasaa ugu dembi weyn maxalu shaahidku qeybta hore weeye dee qeybta horena qeybta dambena waa qeybta iyaduna dee lamidka ahayn waa masaawida shicirka xumaanaha shicirku leeyahay weeye wuxuu leeyahay nin baa dee nin buu isu gabyayaan isagii uun ma caayayo oo wax kama sheegaye qabiiladii oo dhan oo saalix iyo daalixba leh wax alle waxay u geysatay aanay jirin qabiiladii oo dhan buu wada caayaya oo waxyaalaha keenaya shicirka demmigiisa iyo xumidiisa iyo deene waxa weeye nacayda waxaasi waa tacadi iyo dulmi iyo kadibna taas bay noqonaysaa oo afkiga ibnu maaja uu xadiidkan kuba wariyay ibnu maaja oo kale waxaabay ahayd rajulun ama dee haaja rajulan wey waa nin ba nin ay isu gabayayaan gabaya cayaad isugu gabayayaanoo markaasuu qabiiladiisii o dhan naacayo oon wax waaqaca dee oo caadi oo dee taasoo in fi lqadiima walxadiid ba badnayd haddaba waa waxyaalaha shicirkan waa dee inay shicirka waataanila waa kalaam kiisa fiicanna waa fiican iyo kiisa xumina ee xubnihiisii iyo masaawidiisii bay tani kaba mid tahay ruuxii shaacirka ah ruuxayse iyan kuma gaabsanayo qabiiladii oo dhan buu gaadhayaa nasabkeedii caaya waxyaalaha aan jirin buu kuma sheegaya bal taas oo kale xataa hadduu fakrigi isagii uun bal qabiiladiisii inuu ammaanayo intaa ku kaaftoomayo ee dee waxaan uu la imanaya iyo tacadigan waa in shicirka masaawidiisa iyo de waxyaalihiisa xun baabu katrati lkalaami hadalka badan iyo bad markaas waa baabu demi karat اkalaam wey waa hadalka badnidiisa demigii khaasatan marka fasaaxadoon iyo ruuxii isagoo fasaaxadiisa muujinaya hadalka hadalkiisii u balbalaadiyo usii qurxiyo taasoo kale iyo bal waata inoo soo socote in walow hadalka badanba kolley sida xadiidkuba yimi waxyaalaha qalbiga engejiya inuu ka mid yaho xadiidkuba yimi dee hadalkiina ha badina waxaan dikriga ilaahay ahayn hadalkoo la badiyo waxaan xuska ilaahayn lagu badiyo ee waa laqigi iyo waxyaalahaas waa waxyaalaha qalbigaba engejinaya xadaثna cabd لlahi بn mحamedi qala xadaثna abu caamirin اlcaqadiyu qala xadaثna زuhayr can sayd bn aslm qala anahu qaal samictu bna cumara ina cumar baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo qadima waxaa yimi rajulaani laba nin baa min almashriqi bari ka yimi barigu waa ujeeddadu madiine barigeedii waa najdi bay ka yimaadeen waa waktiyadii caamal wufuud sanadii sagaalaad iyo waftiyadii badnaa ee carbeed jaziirat alcarabna waa xileed ay kaba imanayeen dee kolley qolooyinkii yaanba in imaka halkan tasmiyadooda inooguma sugnaaninbe umuuro sidana kaba dhaceene shicirkoodii iyo shaacirkoodii iyo khadiibkoodiiba laba yimi iyagoo taa kuba faanaya laakiin shaacirkii rasuulka ilaahayna waa joogo waa u jawaabay khadiibkii rasuulka ilaahay haabitna waa joogo waa uba jawaabay labadoodna qalabada iyagaa lahaa rasuulka ilaahay dee shaacirkiisiye waxaa kaa mid ah nimankii reer tamiim markay yimaadeen oo kale waatay dhaqanadoodii waxyaalo kaba midana suuraddan xujuraat bilowgeedu oo bal maalan iyagay kuba soo degtay ay kaba hadlayeen kuwa in waxa weeye min waraa ilxujuraatna rasuulka ilaahay u dhawaaqaye lahaa noo soo bax annaga ammaanta iyaduna waa ammaan ninkan u ammaana waa nin ammaanan kii aanu dee dembiga iyaguna foolxumuu keenaya kale iyo hadaladoodii bal haddaba in laba nin baa yimi kolley cidna way la socotay laakiin waa kuwii hadlayey kuwaasoo khadiibaani rajulaani khadiibaani macnaaha dadkii khudbada iyo lagu yaqaanay hadalka ayaa min almashriqi kaba yimi calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waqtigiisii in hadday reer tamiimiin zibraqaan iyo camr ibn lahatamiya bay noqon faqaama way kaceen way istaageen fatakalamaa way hadleen waa iyagoo dee fasaaxadood iyo taa iyagaa is ammaaniyo reerahood iyo waxna waa ammaanaya uma qacada way fadhiisteen markay hadalkoodii dhammaysteen ayay fadhiisteen waqaama waxa kacay oo istaagay haabit bnu qaysin haabit bnu qays ibnu shamaas baa kacay oo istaagay khadiibu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay khadiibkiisa ah anna waa saxaabi jaliila oo asxaabtii dee ansaar khasraja ah dadkii jannada loogu bishaareeyey iyagoo adduunyo joogana ka mid ahaa khadiib buu ahaa dee khadiibkii ansaar rasuulka ilaahay khadiibkiisuu ahaa de marka ay qoladaa wufuudahaas yimaadaan ay hadlayaan ay khadiibkoodii wataanna waa ninkii jawaabi jiray ee iyagoo hadli jiray oo de iyagu hadday ammaanayaan reerahoodii iyo waxyaalahaas isagu waa islaamkii iyo indooxweyn ehelkiisi iyo waxyaalahaas buu mafaakhirtooda iyo manaaqibtooda muujinaya iyagiina arrintoodii waa u jawaabayay maalintii uu rasuulka ilaahay uu intuu yimi ninkii musaylimatlkadaab madiina isagu lahaana haddii maxamed aniga ka ka dambaynaya khaliifadiisa igaba dhiga waan raaciyo taas oo kale oo rasuulka ilaahay halkay deganaayeen uguba yimi markii uu hadlay waa ka rasuulku uu la socda wuxu uhi wahada haabitun yujiibuka canii bal markaa haabit ibnu qays waa qadiibka rasuulka ilaahay waana siaan sheegayena dadkii jannada lagu bishaareeyeyna weeye waana oo rasuulka ilaahay waxaa dhacday dhawaaq dheeraayo rasuulka ilaahay baa majliskiisii ka waayey markuu waayey buu dadkii ay isku dhawaayeen ee jaarka ahaayeen dee kolley reer ahaanna way isku dhawaayeen buu ihi maan arag maxaa helay miyuu xanuunsanayaayo ninkii baa yidhaha anaa soo hubsan doona ninkii markii ugu tegey gurigiisii ayuu yihi ahlu naar baaban ahay sababto dee muxuu taasuu yihi de wuxuu yihi kaana yarfacu sawtahu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waa intay soo degtay suurat alxujuraat iyo laa tarfacu aswaatakum fowqa sawti nebiy ee dee ay kuba sugnayd waaba in dinkoo dareemayno camalkiina la buriya ayaaba dhici karta haddaba markaasuu yihi ahlu naarba weeye ninkaniyo in rasuulka ilaahay buu korkiisa dhawaaqa sare u qaadi jiray rasuulkii markuu kusoo noqdo u celiyu yihi waxaad ku tilmaamay ehlu janna tahayba waana min shuhadaa yowm alyamaama dadkii maalintii yamaama badnaa ee saxaabada ahaa ee lagu diray waktigaas musaylimatlkadaab iyo reer bani xaniifa iyo wixii kale raacay lala dagaalamayey taas ayuu ahaa dagaalkaas weliba isagu dagaalkaa dee markii kolley de wixii uu ku lahaa dagaalkaas iyo umuurihiisuna kolley waa dee hiya mudawan fii kutubi taarikh ama kutubi siran khadiibu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam baa kaco fatakalama waa jawaab ahaan buu ukacay iyagii buu jawaabaya facajib annaasu dadkii baa waxay la yaabeen min kalaamiha labada nin fasaaxadooda iyo hadalka hadalkarnimadooda iyo say dee hadalkii u kala dhigdhigaya ama balaaqadoodii bay dadku la yaabeenba faqaama rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa kacay yakhdubu xaal khudbaynayo faqaala wuxuu yihi yaa ayuha nnaasu dadow uluu dhaha qowlakum qowlkiina waa qowlkiina wax kamida ujeedao dee dadka way hadlayaan way khudbayn waabay hadlayaan laakiin bal hadalkiina wax kaba mid ah dhaha oo iska daaya takallufkan iyo fasaaxadoonkan iyo waxyaalaha hadalka qurxintiisa iyo balbalaarintiisa idinkoo dee ku muujinayo fasaaxadiina iyo taa taa iska daayo bal hadalkiina iyo waxaa ku qowlaysaan iyo qowlkiina wax kamida dhaha fainamaa tashqiiqu lkalaami kalaamkoo la jeexjeexo macnaa la qurxiyo waa takaluf ahaan lakala la balbalaadiyo iyadoo dee la qurxinaya min ashaydaani shaydaan xaggiibuu kaba ahaaday waxaa dadka u qurxinaya taase aynaag ruuxii cudbi naftiisii uu la yaaban yahay oo uu isla hadalkiisiiyo saasiya uu aqoontiisaasi ee cajab gelisay isagoo bal maalan waxa dee muujisanayo bal ha lagu arko fasaaxadaadiyo taas weeye waana wax shaydaanuba qurxinayo waa sabiil shaydaan bay noqon tashqiiqulkalaamna imaka halkan macnaha waxa weya waa tasiinkiisa iyo xeeldheeraan hadalkii lagu xeeldheeraado ayaa ina min albayaan istixram waata aan soo maray balaqadii ruuxu isagaba dhashay en takalluf kuma jirin ama iijaaz ha noqoto ama idnaab haba noqoto dee labada xaalaba kolba maqaamku keenayo ee dee looma baahnaa waxyaalahaasna aan ku jirin looma diidayo laakiin wixii takalluf ku sugan yahe waxa weya iyadoo lagu xeel dheeraada ay kuba sugantahe arrintu ay tahay bal fasaaxadaada iyo qudradaada kalaam muuji waa taas waa shaydaan xaggii shaydaan baa ruuxa u qurxinaya ee bal taas fainamaa tashqiiqu lkalaam min ashaydaan tashqiiquna imka halkan waa taziinkii iyo kala dhigdhigitaankiisi iyo qurxintiisi iyo kuxeel dheeraantii lagula xeel dheeraanayo lafti soo aroorayna uu jirayo tashqiiqu lkhudab waana macnahaasun khudbooyinka dee waa mubaalagada lagu xeeldheeraadayna waa kalaamka ba imaka khud bay ahaydba taas oo kale macnaha tashkiiguna waa taas waxaa dee kolkol waa tasriifku iyo dhibaatooyinka uu leeyahay waxyaalaha ay soo naqliyaan khaasatan kutubta musalax iyo ay soo naqliyaan markay joogaan noocan dee culimadan xadiidku ama kutubta musalaxa anwaacdiisa kaba mide atasxiif ama ataxriif oo kale oo dee waxa weeyaan qaladadan ama xaraka ha ka yimaadeen ama dhibca ha kaba yimaadeen ama kolkol iyadoo laftigii la bedelin macnihiisi oo ruuxa si kale uu qaata ha kaba yimaadeen ee waa noocaas iyo e waa akhdaa unbay kaba midtahay kalaamka kuba yimaada adiyo goor dadka aan naqli iyo waxyaala dabdigaa lahayne kutub un doonay inay daalacdaana waa waxyaalo ku badan tasriifka caynkaasi kuba badan ayaa waxay soo naqliyeen iyadoo malaa masjidkii ugu weynaaba baqdaad waa jaamic almansuur laba joogo oo imaamkii macruufka ibnu shaahiid baa xadiid buu yeedhinayayo ee inay kollay zalle iyo waxyaalo cidi kama badbaadaysay halkii tashqiiqu lkhudab ka ahayd ayaa wuxuu yidhi waadee majlis dee cid kastaba jamciyo kumayaal dad badan adigu ay joogaan ama iyo culimaba ayaa wuxuu yihi dee waxaa la nahiyeyba soo qaatay tashqiiq alxadab halkii khudab unbaa khadi unbaa xa isu rogtay waa tasxiif arrin muxuu noqday wada waa daldilaacin xaabadii la daldilaaciyo dad baa dee dadkiina waa waxay ubaahayn axad almalaaxiidoo joogeeya muxuu yihi yaa qowmi maada ee dadku fidradoodiina way ahaydo rasuulka ilaahi baa waxaa diiday waa ka joogsanayeen mada intii toostayde markaasuu hi yaa qowmi maada nafcal walxaajatu war maxaa samayna haddaba wixii lagama maarmayo oo dee xaaba inaad jajabsataan dadilaacsataan waa wax daruuriye waa tisina laleeyahay maxaan samayna haddaba maxaan fallaayo kale arrinkuna waa tasxiifun dhacay oo kaba dhacay ama taasoo tashqiiq khudab halkay ka ahayd tashqiiq alxadabu ay noqotay dee kalayna nawaadir kalena way soo naqliya aimadu meelaha ay kuma soo naqliyaan dad ay magacaabaan kaba dhacaya dad aan la magacaabin ben uma qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxu uhi ina min albayaani bayaanku waa fasaaxada caynkaas waa tan lala yaabay dee waxa weeyaan iyo caynka sixiran sixir baa kamid ah dee hore intaa usoo maray oo kolley hadalka caynkaasa dee dadkaa eeg hadalkii cajabiyey kolkol shay baadila ayaa loo qorxiyaaba dadkii hadalkan iyo fasaaxadan iyo waxaan baa dadkii soo jiito oo laga yaabaa wixii in la qaadsiiyo oo la rogo bal maalan ra'yigoodii laguma bedelo markaa sixirkuna waa waxyaalaha uu laba yimaado taas oo kale ay kaba mid tahay haddaba bayaankii waxaa kaba mida sixran ee kol uu hadduu xaq iyo lagu qorxinayo ama lagu weyneynayo ay tahayna arrinku sixir iska xalaama wax iskaba banaan uu noqonayo kol haddii baatil waxaan lagu socodsiinayana shaygaa baatilkaa uu noqon oo macnaha sixira inuu guud ahaanba bayaanku xaaraam yahay maaha macnuu ee dee waa isaga wax ka mid ah isagii oo loo adeegsado xaq sheegitaankii iyo caddayntii iyo dad bal maalan wanaag oo laguma dheeriyo taas oo kale dee shay fiican bay noqonaysaaba haddaan ruuxa aanay soo gelinin cujbi iyo hadal fasaaxadiisan iyo waxaan ula yaabay la weynaateen xadaثna سacيid بن abi maryama qaala xadaثna mحamed بn jaعفari qaala akhbaranii xumayd mحamed بn jaعفari qaala akhbaranii xumaydu anahu samica بn anasa yaquulu wuxuu maqlay anas oo ku qowlayo xalu ku qowlayo khadaba waxa khudbeeyey rajulu nin baa khudbeeyey cinda cumara cumar agtiis faakara alkalaama ninkii hadalkii buu badiyey waa badiyey dee isagoo tafaasux iyo taasna waa tan xadiidkii uu kuba yimi in allaha yubgd اlbaliqa min الrijaal اladii yatakhallalu bilisaanihi takhallula اlbaaqirati ama albaqari bilisaniha iyo aharhaaruun iyo mutafahiquun iyo iyadana xadiid kuba yimi kuwa rasuulka ilaahi ma jira dee kaba fog ee ka dheere faqaala cumaru cumar ba wuxu uhi waa ahare ina kahrata alkalaami hadalkii oo la badiyo fi lkhudabi khudabta iyadoo arrintu tafaasuxa iyo taasay tahay ama badintiisaa la badiyaaba min shaqaa dee kollayna dadka fasaaxada iyo qudra cala alkalaam leh ayaana dee arrintan ay kaba dhacda min shaqaashiqi shaydaani shaydaanka doobtiisa ayay kaba mid tahay taas anaa waa shay madmuumoun waana wax dee insaanku ama shaydaanku dadkii uba qurxinayo shaqaashiq mufradkeedu waa shiq shiqa oo shiinta la kasriyo waxaana dee waxaan aan naqaano weeye awrku marka ama awr kale iyo waxyaalo dee ay taasi jirtay uu kacsan yahay oo kale waxaan case uu soo ridee dee afuufmaye doobtaas ayaa shiqshiqa la yidhaahaa taas weeye waa doobtaa in barhkood baa yidhaha awrta carabi doobtaa le lakiin taasi waxaan filayaa wax iska yar fog weeyaane waxaan awrteennaba kuba naqaano marka ama uu qooqo yahay ama taas awr kale iyo waxyaalo dee iskuma jeede uu doobyayo oo kale waxaan case afkiisa kaba soo baxe dee waxa weeyaan kolley waa shay dee malaa riix ay gelayso taa uu soo saaro oo kale taas baa shaqshaqo lagu magacaaba haddaba arrinka caynkani waa shaydaanka shaqaashiqtiisa iyo doobtiisaasba weeye macnuhuna waa maxay ruuxii fasaaxada badnaa hadalka badnaa ayaa waxaa lagu shabahayaa bilfaxli اlhaadir awrkaa kacsan ee dee tan bal maalan carabkiisan dee uu kala bixinaye uu kolba geesu rogaye uu fasaaxadiisa ku muujinayana maxaa laga dhigoo lagu shabahay shaqshaqat ljamalba waa waa hilibkaa dee case aynu aragnay bal maalan doobtaas ayaa macnuhuna waxaa shaydaan loo nisbeeyey dee kalaamka marka la badiyo ruuxuu jaanibkana ay tahay kolley baadil la qurxiyaa waa soo gelaya been baa soo gelaysa tafaakur aan meeshiisa ayaaba soo gelayso kolliba fuduululkalaam waxa weeyaan lagama waayo akhdaad iyo kadib iyo waxyaale lagama waayo tan baaba shaydaankii loogu nisbeeyo bal tasiinkii ay tahayna oo bal markaa waa diidmo laysu diidayo layse laysaga digayo un kahrat alkalaam ama fuduul alkalaam isagoo baabna inoo soo celin doono meel fuduul anadar iyo fuduul alkalaam iyagu abwaab istaba dhigi doonaa lakiin waa kitaabka qaybihiisa dambe ayay noogu soo noqon doontaa ee kalaamka waxaysaa dee aan loo baahnayn ee ziyaadada dheeraadka waxaa ka ratimaya waabatan dee waa ti aynu soo marrayna ruuxii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysnaa ama khayr ha ku hadlo ama iskaga aamuso xataa hadalkii mubaaxa ahaa dee ay tahayba in layskagaba aamuso iska daa wixii dee baadil iyo waxyaalahaas ahay haddaba shaydaan wuxuu dadka u qurxiyey waa taxdiirun xdثna أحمد بن إسحاq qال xdثna يحyى بن حmاd qال xdثna أbو cawاnة عن cاصم بن كلyb qال xdثnي سhayل بن dirاع qال smعت abا يزيد أو mعنى بن يزيد أن النبy صلى الله عليه وسلم qال snadka waxaan filayaa intaba badankoodu mala abu cawaano waxaan ahayn waa dad imaka ay noogu horeyso axmed ibnu isxaaq ninka sheekha bukhaari ah oo waxa weeyaan sheekha bukhaariga kolle kitaabka bukhaariun maha kane kitaabka saxiixana waa ku sugaye bukhaariun baa wax ka wariya aimadan kale shanta ah waxba kamay warin xaafid bn xajar wuxuu kaba cabiray saduuqun min alxaadiyata cashra waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulma weliba kuwoodii waaweynaa maahe kuwoodii dhexe oo saduuqa laakiin waxaan leenahay kolle ibnu xibaan iyana hiqaad way ku sheegeen waana nin aada loo ammaanay oo khaasatan shajaacadiisii iyo geesinimadiisii bukhaari baa laga soo naqliya inuu inuu yidhaho maa yuclamu fi lislaami milu islaamka laguma garanayo wax laba mida wuxuu sheegaya waa xagga shajaaca maaha xaggii aqoontii diineed waa xagga shajaacada iyo geesinimada taas oo isagay ka soo naqliyaan oo kutubta inoogu sugan seeftiisii uu sidan jiray inuu yihi qataltu biha alfa turkiya kun turki ayaan ku dilay oo de haddii aanan bidcanimo iyo waxyaale kaba baqanayn in layla aaso ayaan waxa weeyaan ba ku dardaarmi lahaa adugu waxa weya waa nin geesiha dee turkiguna muslimiintu dadkay la dagaalamayeen ee muddada dheer lala dagaalamayey bilaada maa waraa nahri farisba marka la dhaafo faris markii la dhaafay maa waraa nahri oo dhan dadkan degenaa turki bay ahayd imakaba jumhuuriyaadkan ruushka ka hoos baxay ee dadkaa dhulkaa degenaya turkigu mar dambey halka yimaadeen oo asalkoodu xaggaasay ahaayeen waxaa dawlade imaka halkaa badankoodu waxa weya dadku qowmiyadaasay uba badan yihiin ba haddaba iyagaa muslimiintu la dagaalamayeen oo dhulkaa surmari bay nisbadiisu too waa qaryo mala aan bukhaare kaba dheerayn taas bay hayde bilaadaha dadkii lagula dagaalamaya taas haddaba nin geesiya ayuu ahaa taasa kitaabkan bukhaarina inaguma sugan bukhaarina hadalkaa u yidhaah ma yaxya ibnu xamed shaybani abucawaanahan uu ka warinaya ayaa sadag u ahaa waa nin iqa ah khatano abi cawaana aadna dadka wuxuuga wariyey markaa abucawaanaha dee xiriirkaasna waa ka dhexeeya musaaharo nin iqana weyo caabid ah oo atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mid ah kitaab bukhaari iyo muslimba waxbay ka wariyaan aimada kalena w mala abu daawuud baan sunanta kaga warin kaga wariya naasik iyo mansuuka ayuu kaga wariya ama abucawaana waan soo marnay wadax cas ibnu kulaybna waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah aimo kala duwan ay tawhiiqiyaan bukhaari dee san oo kale adabulmufrad iyo tacliiqa waa kaba wariyaan muslim iyo asxaabu sunna way kaba wariyaan laakiin waa taabici baan leenahay suhayl ibnu diraacan kan unbu ku leeyahy meel kale kitaabkeenna xataa uu kaga sugan yahay ma jirto oo meel kale kagamaba sugna kitaabkeennana waa ku sugan yihin oo kutubtaa kale riwaayo kuma lahaa kitaabkeennana halkan uu kaga sugan yahi waa xadiidkan unbuu bukhaari kaba wariyey oo abudiracna kunyadiisaa la yidhaahe bal waxaan leenahay kolley xaafidna maqbuul buu kaba cabiraaye waa nin taabiciya waxaa u dambeeya yaziid ama abu yaziid ama macni bn yaziid dhib ma laha kunyadiisana abu yaziid baa la yidhaha magaciisana macni bn yaziid baa la yidhaha taase laakiin waxaa yar dhacday kitaabkan xaafid ibnu xajar ee taqriib inuu ninkan kuba sheegay inuu yahay nin taabiciya oo taabiciintii dhexe ka mida oo aan la garanayn oo suhayl ibnu diraac sheekhu ah marka waa isla dabaqo haddii saa la yidhaha xadiidkuba wuxuu noqonayaa mursal buu noqonayaa inay ciddii taabic saxaabiga ahayd ee xadiidkii warinaysay muu sheegin wuxuu ka dhigay uu ninkaas abu yaziid macni bnu yaziid ee sande bukhaari adabkiisa dhacay kitaabkan un kuba sugan ina aan la aqoon inuu thaalisay laakiin waa arrin aada u baciidana taas kitaabkiisa tahdiibu tahdiibna nin la yidhaaho taasoo aan ahayn saxaabigan macni bnu yaziid ibn alaknas ma buu sheegin waa xanfilaya taqriiban bay taasi dhacdee laakiin tahdiibu tahdiib marka la eego ninkan suhayb uu ka warinaya waa macni bnu yaziid ibn alaknas tahdiibulkamaalna saas weeyo nin kaleba kumaba sugno macni bnu yaziid la yidhaho ninkaas saxaabiga aan ahayn marka macni bnu yaziid ibn alaknasna waa nin saxaabiya isaga iyo aabihii iyo awowgii bal waa ninkii xadiidka buka baabka ugu horeeya riyaad saalixiinka ee kitaabu niya ama baabka ikhlaaskan ujeeda isagoo aabihii intuu sadaqo la baxay nin uu u dhiibay masaajidka joogu yihi sadaqadaa bixbixi oo inankiisa macni baa yimi markaasoo deetuu la siiyey isagiina uu qaatay markii dambe isku qabsadeen oo adiga kuulamaan jeedin inaad adigu qaadato rasuulka ilaahay bay isula yimaadeen ayaa muxuu yihi rasuulka ilaahi laka ma akhadta ya macan walaka ma naweyta ya yaziid waa xadiidkaa saxiixe halkaaba deeto weliba idhahaa isaga iyo aabihii awogiiba saxaabo weeye arrin kaley barkood kordhiyaano idhahaa beder bay wada joogeene laakiin taasi wax lahugo maaha bal dee waxa weeye san kale mooyaane beder inay saddexdooduba wada joogeen bal waxaan leenahay waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida isaga iyo aabihiiba saxaabo ay yihiin arrintaasna de ahaa adiguna niyadaadii baad leedahay adna waxaad qaatay lagama soo celinayana xadiidkeedu waaba xadiidkaa dee macruufka imaam nawowine baabka ugu horeeyaba uu kuba soo arooriyo kolley afar iyo lixankii hijirada ayaa daxaak ibnu qays maciise isagoo amala isagii aabihiiba la dilay bal taasba weeye ama taqriib wixii dhacay baan leenahay kolley waa arrin mooyisa u dhacday anigu dabcadan haysa umaan laabin dabcada moxamed cawaama oo bal inuu tacliiq leeyahay laakiin dabcadan kale ina tacliiq may lahayne laakiin taas weeye bal markaa xadiidka saxaayib ay noo warinaya wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala ijtamicuu kulma fii masaajidikum dadkuu ku yidhi masaajidiina ku kulma wa kulama ijtamaca marka ay kulmaan qowmun qowm falyudinuuni hay ogeysiiyeen macnaha madiinaha la joogaa rasuulka ilaahay masjidkiisu wuu jiray oo waa masjidkaa dadka kulminayey isagaa lagu tukanaya salaada jumcada meel kale laguma tukanayn dee ciidahana walow banaan ku dhowaa lagu tukanayay halkaasay isugu imanayeen oo meel kaloo ciid lagu tukanayey may jirin laakiin reeruhu waxay lahaayeen masaajido yaryar oo ciddii aan masjidka soo gaadhayn dee shaqadii joogta ama aan imanayn ay salaadaha kale ku tukadaan bal marka ay doonayaan rasuulka ilaahay inay la kulmaan mooye waqtigii rasuulka ilaahayna masaajidda caynkaasi sagaal bay gaadhay oo barhkood magacyadii reerka un ay siteen sida masjidu bani zureyq iyo masjidu bani saliim iyo xaafadahay ku yaaleen reerahana magacyadoodii bay dhahaan reerreer baa loo deganaa haddaba kuwan uu sheegaya waa qolo kasta masjidkeedii u gaarka ahaa ha ku kulanto hay isugu yimaadeen adna waanu imanaya dee si wuxugu sheego wuxuguba baro qolo kastaba halkeed waayo dad aan sooba gaari karayn masjidkii rasuulkaa jiraan marka qolo kastaaba ay meel isugu yimaadaan iyo masjidkoodii soo ururaan dadkii hay ay ogeysiyeen marka wuxuu uhi faatana ninka baale macni bnu yaziid waa noo yimi awala man ataa waa ciddii uu yimaado ciddii ugu horreysa bacnaa masjidkii ugu horreeye uu yimi kaayagu ahaa fajalasa uu fadhiistay fatakallama waxa hadlay mutakalimun ku hadlo mina anaga nagaba mid ah oo uma qaala wuxuu yihi waa nin ina alxamda lilahi aladii laysa lilxamdi duunahu maqsid walaa waraa'ahu manfad faqadiba faqaama macnaha adigu nin baa hadlay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadalkiisii wuxuu kaba dareemay nooc takalluf marka la eego fasaaxada iyo ama hadalka si uuba hadla iyo dee hadalkiina laynooma soo dhammayne taasuu kaba dareemay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee hadalkaa cafiga ee ruuxu iska aan fasaaxo muujisanayn isagoon hadalkiis lahayn qurqurxiyo bal maalan taas aan lahayn hadalkaa uu yidhaaho uu dooranayay waayo waxyaalaha kale waxaa dhici karta inay timaado dee taswiilkaa shaydaan iyo tasiimkiisaas iyo isaga icjaab galo icjaabkuna waa maral khadeer icjaab mari fasaaxati iyo taalkaa dadkii inu kaba mudayo isu arko rasuulka ilahi markaa taasuu dooranayay waa kaa aynu soo marayn yaa ayuha nnaasu quluu qowlakum fainamaa tashqiiqu lkalaam min ashayaan haddaba ninkii buu tan kaba fahmay markaa taas baa rasuulka ilaahay inuu qoonsadati ama iskaba kaca keentay waana kana muxuu ihi ina alxamda lilaahi xamdu iyo mahaddu ilaah bay usugnaatay aladii dee ilaahaasoo laysa lilxamdi xamdi iyo mahad ilaa wax la mahadiyo duunahu isaga duunkii maqsidun maqsad iyo meel loo qastaaba aanay usugnaan oo ujeedadu dee waa xamdi isaga iska leh keligii buu mutay isaga ehel uba ah marka ilaahay subxaana watacaala adduunkii maqsid iyo makaan loola qasto xamdi dee ma jira ayuu leeyahay walaa wara'ahu isaga gadaashiina manfadun macnaa manfad waa meel dariiqii la marayay oo kale iyo mahrab meel loo carara aanay jirin oo meel looga baxsada aanay jirin hadalku sidiisa ee madmuum uma aha ee rasuulka ilaahay baa mala dee inay wuxuu yihi uu hadlayoo hadalkanuu yihi malaa nooc takalluf iyo arrinkaa uu dee tashqiiq shaydaanba kuba tiriyey iyo baatiibuu ka dareemay oo markaa taas baa arrinkan keento faqadiba uu cadhooday faqaama uu kacay qolo kale uu tegey fatalaawabnaa baynanaa anagu dhexdayadii baan iscanaaanay faqulnaa waxaan nidhi ataanaa waa noo yimi awala man ataa ciddii uu yimi ama rasuulka ilaah u yimaado kuwii ugu horreeyey ayuu inaga inoo yimi fadahaba ilaa masjidin aakhar haddana waa kaa masjid kala tegey markaa saasaan horta isnidhi waa hadalkoodii u go-ay fadahaba uu tegey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ilaa masjidin aakhara fajalasa fiihi uu fadhiistay masjidkii kale uu fadhiisto dadkii kale iyo reerkii arrinkuna wuxuu dee reer reer baa loo deganaa waana sidii uu madiine ugu yimi qolo kasta halkaa beerahoodu ka dhow yihiin ayay degaankooduna ahaayo qabiilo kasta ama jilib kasta meel bay ku urursanaayeen kolkol waabay kala googo'naayeen oo dee banaanaha uba dhexaysay halkan masjidku yahay reer bani najaar baa deganaa ee rasuulka ilaahi uu kuba degay kuba iyo waxay isku dhowaayo reer bani camri bnu cawf iyo salim ibnu cawf oo awsa halkaasoo kale awaalida reere kalea deganaa san oo kale ay ahayd reer bani saacida iyo waa tii aynu soo marray markii uu dee mada sacad kuba lahaa abu xubaab wuxuu leeyahy miyaanad maqlin oo waa halkoodii waa diyaartoodi waa halkii saqiifatu bani saacidana kuba taallay bal markaa reerreed baa loo deganaayay masjid kaluu tegey dadka waa ka yidhi waan soo marye faataynaahu waanu u nimo fakallamnaahu haddana waan la hadalay rasuulka ilah anagoo cudur daaranayna faja'a macanaa macayagi uuna soo raaco anagii buu yimi macayagi faqacada fii majlisi halkii uu markii hore fadhiistuu fadhiistay aw qariiban min majlisi ama meel ku dhow majliskiisii uma qaala wuxuu yihi alxamdu lilaahi aladii maa shaaa jacala bayna yaday wamaa shaaa jacala khalfa waina min albayaani sixran maxalu shaahidku waa halkan waa fuduulu lkalaam iyo kalaamka kasradiisaa dee taas waa diidmo laysu diidayo khaasatan markay waxyaalaha aan soo sheegnay uu kalaamku kulansanayo uu kulansanayo oo rasuulka ilahi ba waina min albayaani sixran waana dee macnaha aan soo marnay markii hore intan baana maxalu shaahid ku yahay oo ilaah baa mahadle aladii maa shaa wuxuu doono jacala bayna yaday wamaa shaa jacala khalfa isaga gadaashiisa yeeli ujeeddadu waxaa dee uu ama dadkii ogeysiinayay ka warherayaan iyo waxaanay ogeynba uma amaranaa wacallamana uuna amrayo markaasuu waxna baray waana dee ti uu yime dadkan ugu tegtegaya inuu wax amro inuu wax baro inuu wixii ilaahay dee uu isaga baray wax ka mida uu iyagii u gudbiyo taas buu dadka oo ruuxii aan soo gaadhayin ee majliskiisii ay ku adagtay inuu soo gaadhaano uu u maqlo rasuulka ilaahay afkiisina ugaba qaado intaas buu iyaga u amray inay kulmaane baabu tamani ididiilashadii wax la ididiilanayey ayuu baabkeedii yahay tamanigii bale tamanigu waa dee ruuxii oo waxyaalo ididiisha rajeeya kitaabka صaxiixa raximah اllahu tacaala bukhaari kitaab buu u dhigtayba kitaabu tamani waa kitaabka akhirkiisa markaasuu abwaab dhowra ku soo arooriyey oy kaba mid ahayd maa yukrahu min atamani taas oo kale ay kaba mid ahayd baabu tamani اkhayr ay kaba mid ahayd baabu qowli rajuli leyta oo xadiidkan markaa uu ku soo arooriyey baab kale oo isaga tamanigu kitaabka weyn buu ahaa markaa tamanigu waa ruuxoo dee waxyaala ididiishee laakiin dee mar uu fiican yahayna waa jirtaa mar aanu fiicnayna waa jirtaa waayo ase kitaabka abwaabtiisaba kuba cad oo ruuxu hadduu shay khayra ku tamaniyayo sida arintii qibdadii ee saxiixayn nooguba sugnayd ee uu ahaa rasuulka ilaahi wuxuu ihi xasad ama wax la isku kanta oon laba khaslo ahayn oy habboontay maba jirto ruux ilaahay diintii baray qur'aankiibuu baray oo dee yaquum bihi ana lil wa anaa nahaar ruux kaleon aqoon baa ku tamaniyey tiisaasoo kale ma xasaya isaga laakiin wuxuu jeclaystay xaaladaasoo kale ilaahay inuu ku manaysto sidaasaa ugu camalfalayo uu laba yimaado ama xikmuu baray dadkii uu barayo uu ku kala saarayo iyo ruuxii xoolay intuu siiye dariiqyadii khayrka uu kuma bixinayo ruux kale ku tamaniyey inuu isaguna xoolahaasoo kale uu helo si uu camalkaasoo kale uu laba yimaado shay khayra wey waa niyo khayr la niyeysan yahay ajir iyo hawaab buu kuba helaya ruuxu taasoo kale waa ruuxii khayrkaa taas waa mid haddii arrintu ay noqoto wax in ruuxa xumaan ama si xun xoolihiisiiba u maamulaya wixii suudadiisii u adeegsanayo ruux doono inuu maqaamkiisaasoo kala joogsado si uu waxa uu samaynayo u sameeyo taa uu ku tamaniyo waa shay madmuuma bal wasrigiina dee waa xumaan buu niyeysay iyo wasrigiisiina waa yeelanayaa oo kale waxaa kaloo ina hore usoo maray geerida oo kale inaan lagu tamaniyin waa kaa inu xadiidka kuba soo maray waayo hadduu ruuxu khayr leeyahayna khayr buu sii siyaadsan haddii uu sharba xumaan kuba jirana waa intaasuu toobad keeno albaabkii toobaduu ka xidhmay hadduu dhintay geeri oo lagu tamaniyo waxaa iyadna waxyaalihii madmuumkaa kaa mida ruuxoo bilaayiyo imtixaaniyo waa ti laa tatamanaw liqaa alcaduwi wax kugu iman doona ma jirto haddaad islaado ama shajaaca cadowgaag iyo haddaad la kulanto aada dagaalantaan bal waxaabad sileedahay waxyaala hele laakiin taasoo kale wax kaaga imanaya war ima haysin waa tamanigii nooca caynkaasi waxyaalaha caynkaasi wax madmuuma iyo dee wax khayra labadiiba waa yeelanaya wax wax dee iska mubaaxoon aynaan odhan ruuxu ajri buu kaba helaya ama dembi halkaa baabku u dhigtay baab maa yukrahu min atamani wuxuu soo arooriyeyba qur'aankana walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacdin aayaddaasi buu ku soo arooriyey dee isagoo axaadiisii aynu soo marnay ah geeri inaan lagu tamaniyeyna marka dambe ba raaciyey marka waxa weeyaan tamanigii hadduu wuxuu wax khayre iyo wanaag yahay waa niyo khayro waa ba'si kuma sugno waa fiicaye hadduu shar iyo xumaan ama dhib dhici karta inaanad u sabrin iyo waxyaalahaad ku tamaniyeysiiyo imtixaan uu yahay ama geeri waa wax laysumaan marka ay tahay in layska ilaaliyo lagaba joogsado bal laakiin baabka iyadaa xadiidun baa inoo imanaye laakiin si guud baa tamanigu taa yahay xdثna khالد بن مkلd qال xdثna سليمان بن بلال qال xdثna يحيى بن سعيد qال سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة يقول qالت عائشة cبدالله بن عامر بن ربيعة waa nin horta aslkoodu qrayشh may ahayn waa reer بني canزة ayay ahaayeen ee aabihii caamir بن رaبيعة ayaa maka degay oo wuxuu heshiis ama isbahaysina la galay dee isagu reer maka ma ahayne khadaab ibnu nufayl cumar ibnu lkhadaab aabihii markaa reerkani waxay xulafo la yihiin ay xulafo u yihiin reer bani cadi khaasatan qoyskaa cumar taas bay ahaydba aabihii waa saxaabi mashhuura waa dadkii islaamkana u degdegay isagiiyo haweenadiisii layle ninkan iyo dhashayna xabashihii ay uba hijroodeen markii dhibtu batay hijradii hore xabasha abi wase isaguna waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay marka isagu waa yaraa waktigii rasuulka ilaahayna waa dhashay nin kaleo isku magacaao inay walaal ahayno dayif lagu dilay waa jiray oo kaba weyne laakiin ninkani malaa waktigii rasuulka ilaahay dhowr jir buu ahaayo maruu gurigooda yimi aragtidiisaas mooyaane dee wax riwaayo ma laha walow riwaayo ma laha uu rasuulka ilaahay ka wariyaa jirto de kolley ersaalun bay noqon laakiin waa kan saxiixeynba riwaayaad buu ku leeyahy xadiid baa jira aan filaya abu daaudiya inay wariyeen oo kolley sanadkiisu maba sugno gurigooda intuu yimi hooyadii inay tidhi yaa cabdallaahi tacaala ucdik cabdillaahi ow kaalay waxbaan ku siinayaaye waa xadiidku ma sugnaan leeyahay sanad ahaane waa suu yidhi markaasuu yidhi maxaad doonaysay inaad siiso oo markaasayd malaha timir bay hayso ilaahay tanaan siin lahaayo markaasuu yidhi low lam tucdihi lakutibat calayka kadba hadday arrintu tahay ilmahan yar kaalay waxbaan ku siinaya kusoo xareeyuunoo arrintu beentu yaryaraysi ma laha haddaanad markan aanay teni jirin oo aanad siinahayn been baa lagugu qori lahaa ujeedada intaasna been bay ahaa layd ilmo yaroo dee lagu sabayo kaale waxbaan ku siinaya wixiina aanu jirin iyadoo been yaryaraysi ma laha bal xadiidka waxaa leeyahay sanad ahaan ma sugna laakiin waa tu soo arooray waana isagan waa waqtigii gurigooda yimi been laakiin islaamkoodu waa abiyi hooyadii waa qadiim wuxuu yihi qulu qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi ariqa nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa habeen soo jeeday oo uu gabi waaye weeye hurdadii baa u iman weyday araqu waa asahar arrinkuna waxa weeye waa seexadan yeebe laakiin hurdadii baa u iman weyday waana markii hore hijrada bilowyadeedii weeye madi madiina la tegey daata laylatin faqaala wuxuu ihi layta rajula waa tamanigii maka halkan waataan leenahay iyada halkaa kitaabu tamani baa min qowli rajuli layta ayuu baabka u dhigtee alla maa la helo wuxuu ku tamanaya rajula nin saalixan fiican oo min asxaabii asxaabtayda kamid oo yeji-nii ii yimaado fayaxrusunii ilaaliya leylata cadowgii waa badan yahay reer madiina in badan un islaamina waa jirtaa yahuud baa meeshii jirtaa waa kaas haddaba nin fiican lamaa dee waxa weeyaan wuxuu ku tamaniye uu leeyahay ku tamaniyaya uu leeyahay lamaa dee u xasiloon helaba nin fiican oo asxaabtayda ka mid oo caawa i ilaaliya taas in xagga ilaalintana habeenkan mooye habeena kaloo rasuulka ilaahi la ilaaliyay khazawaad kala duwan oo la ilaalinayay xataa cumrat lqadaa way jirtay xunayn way jirtay laakiin markii dambey soo degtay aayaddu mar dambey soo degtay wallahu yacsimuka min annaas ayuu rasuulku yihi ilaahay baa ixafiday bal maalan dadkii uu iskaba fasaxay intay aayadaasu soo degtay dabadeed intaanay soo degin bay ahay ruuxuna asbaabtii inuu laba yimaado oo ama isilaalin ha noqoto marka meel khawf laba joogo ama wax cabsiya ay jirto ama asbaabtii kale tawakulkii iyo ilaahay tala saarashadii ma anfiyeyso oo waxa weeye maaha ruuxu inu yidhaha ilaahay baa dee ilaalinayo wax kastaba sabab kasta faraa ka qaado bal asbaabtii iyo dee musababaadkii ilaah baa san isaguba xidhay ruuxana tawakulkiisii taasi waxama yeeleyso haddaba rasuulka waa la ilaali meelo kala duwan oo la ilaaliyo way jirtay laakiin markay aayaddaasi soo degtay dabadeed rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cidi ma ilaalinahaynin haddaba iyadoo aag rasuulku uu ku tamaniyey un cid ugu yeedhay may jirin cid waktigaas samicnaa wuxuu baaban maqalay sawto silaaxi sanqad hub sanqadii macnaa dee waa warankii iyo seeftii iyo wixii waa xadiid iyo isku dhaciisi iyo waxyaalahaa sanqadhii sowdka silaaxa ayaan maqalay waa habeen faqaala wuxuu ihi man haadaa waa kuma ninkan dee socda ee waa ninkan dee hubka sitee yimi qaala wuxuu ihi sacdun ana sacdun anaa sacdun weye halkan sacad baan ahay taas buu yidhi oo markaasaa wuxuu yaa rasuul allahi ji'tu waad imi axrusuka anoo ku ilaalinayo qalbigiisu baa ilaahay geliyey rasuulka ilaahay inuu u cabsaday hubkiisii intuu soo qaatuu ka yimi halkii uu degenaayo rasuulka ilaahay u u doonay habeenkaa inuu isagu ka ilaalinayo noqdo oo saxiixa muslim iyo lafd ama dee saas rasuulka ilaahay baa yihi waa kumo waa sacd ibnu malik oo man jaaa bika maxaa ku keenay maxaad u socotaa buu ilooda tuhi ji'tu liaxrusaka yaa rasuula allah waxaan u imi si aan ku ilaaliyo markaasaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh sida muslim ku sugan saxiixiisa fadacaa lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam fanaama الnabiyu salى اllahu alayh wasalam wuu seexday xataa samicnaa ilaan maqalay kadida kuuradiisii oo rasuulka ilaahay uu kuuriye waa laga maqli jiray kuuro markaa uu seexde bal kadiidkiisii ilaan maqalay weeye kolley macnuuna waa inoo daahir baab yuqaalu lirajuli wالshayءi wاlfarasi wabaxru waxaaba la odhanayaa ninkii waa nin ama deeq badan leh aqoon badan leh waxyaalo saasa iyo shay ama shay kaleba iyo faras oo kale waa bad weeye macnaa haddii laba yidhaaho ninkaasi waa bad dee bad ma aha laakiin sacadiisa ama juudkiisaa la sheegaya ama cilmigiisa badan sida dee culimada qaarkood baa baxri looguma magacaabo ibnu cabaas kaba mid yahay ama faras la yidhaaho bad weeyo macnuu yahay socodkiisu mid dhammaanayo go-ayo maaha maha socodkiisu ujeedada hadalkani waa hadal iska majaazahuno maha been ma aha macnahaasaa maqsuudku yahay markaa dhibaata ma jirta waa wax la odhan karo intan buu tarjamada inoogu keenay ama uu ku keenaya xadaثna adamu qaala xadaثna shucbaة can qataata qaala samictu anas bna malikin yaquulu kaana fazacun argagax iyo cabsi baa jirtay bilmadiinati madiina mar fastacaala nabiyu sala allahu alay sl macnaa waxa weeye habeen bay ahayd waa la hurday dhawaaq baa meel laga maqlay dee dhulkiina dagaal baa lagu jiraa waxaa dhici karta cadow soo galay inuu yahay magaaladiina waa taa baahsanbe reeru ay meelo kala degan yihin marka habeen baa qaylo la maqlaya dhawaaq waa argagax cabsina waa lagu jiray markaasaa fastacaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ergisiistay ama caariyeystay farasan faras laabiya dalxata markaa farasku lahaa iyo u dhowi may jirin faras abuu dalxa lahaa iyagaa deegaankoodiina dee rasuulka ilaahi isla degaan ahaayeen marka laega reer bani najaare faras abuu dalxa lahaayo yuqawl yaquulu lahu uu ku magacaabayo ama yuqaalu lahu almanduub magaciisa kan ahaa magacan manduub baa la odhanaya ayuu rasuulku fuulay faraskii koore ma lahayn waa leedakoreeyo isagoo cadaysima ayuu fuulay waa habeen cidimay raacin oo seeftiisii unbuu qaato oo keligii ayuu halkii dhawaaqa laga maqlay ayuu u kacay dadkiina way soo wada kaceen kolayna waa dadku waa la digtoon yahay lasoo baxyo xaggii dhawaaqa loo soo kac rasuulka ilaahi baaba kaba hor yimi se u keligii u wada horreeyey meeshii tegey ogaaday wax cabsiya inaanay jirin markaasuu soo noqdayo falamaa rajaca dee iyagiina wuxuu ku yihi lan turaacuu war argagaxma jire iska laabma rasuulka ilaahi waa shajaacadiisiya taa faraskiina muxuu yihi qaala maa ra'ayna min shay horta wax maynaan arag laga baqdo oo laga cabsado maynaan arag wain wajadnaahu intu waa tii mukhafafada ahayd wainhu shaniya wajadnaahu faraskan waxaanu hellay labaxr bad isagoo ah macnaha faraska waxaa lagu tirin jiray faras gaabiye inuu yahay taasaa inahu kaana la yuba yubada waxaa lagu tirin jira oo loo nisbayn jiray gaabin rasuulka ilahi wuxuu dhmeeya isagoo bad ah socodkiisa oanu dhammaanahayn joogsan ahayn ba taas baan helay oo faraskuna waa kaas faraskiibuu taa ku sheegay marka haddii cibaaradan la isticmaalo waxyaalaha caynkaasa waa cibaaro majaazi un marka been ma aha waana cibaaro la isticmaali kara macnuhu baabudarbi cala laxni garaacii la isku garaacayey laxni waa ruuxa qaradku dee markaa waa xaqiriyaya oo kale in laxniyaya laxnigaasi ha ka yimaado ama dee xarakadii ha ka yimaado xuruuftii dhibcii ha ka yimaado sifaatkii xuruufta iyo makhaarijtii ha kaba yimaado oo waxyaalihii dee laxnigu kaba imanayey bal in dadkii waa edbin waa ruuxio dee macnuhu waxa weeya waa digniin noocan iyo iyada waa nooc tacziireed iyadoo la leeyahay inuu dhaca may ahayn in la iska ilaaliyaa roon bal darbigii taas ah wixii kuba yima ku saara athar buu inoo keenayaa ama laba aare xadaثna abu nucaym qaala xadaثana sufyaanu sufyaanku waa sufyaan thawri can cubaydillaahi can naaficin waa sanad صaxiixa weeyaan oo waa rijaashii bal maala صaxiixa rag oo dhamiba naafic baa yidhi cubaydullaahigana hore inuu marar kala duwan usoo maree bal markaa ninkaa naafic ka warinaya cubaydullaahi la ydhaah waa cubaydullaahi bni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn اkhaaab waa reer cumar ibn اkhaaab isaga cubaydullaahi aabihii baa cumar la ydhaha cumarkaasaa ina xabsi ah xabsahaas baa ina caasim ibni cumar ibn khadaaba ah waana nin caalimo weeyaan oo marka naafic ay noqoto kawarinteeda ragga axaadiida naafic uguba yaqaano barhkooda imaam maalikba ay ka horreysiiyaan imaam maalik oo silsiladiisu naafic dee maalik can naafic can ibni cumar silsilatu dahab ay ahayd ayaaba kolkol marka la eego lagaba horreysiiya xagga itqaanka uu axaadiida naafic u leeyahay cubaydullahi ibni cumar waa siqaara taabiciin ninkaas baa muxuu yihi qaala naafic baa yidhi kaana bnu cumara ina cumar wuxuu ahaa yadribu mid garaaco waladahu caruurtiisa waa waladkeeda cala laxni laxni oo ujeedada waa caruurtiisa iyo waa isagoo dee taasi ku edbinaya carabkiibu u toosinaya markaasoo haddii laxni ay laba yimaadaan de waaba in waa si ay uga digtoonaadaan weeye ay isaga ilaaliyaan waa garaaci jirayba waa ta'diib ahaan iyo zajri ahaan iyo ee laxnigii waxaa meesha imanaysa haddii cibaaradii xataa waa ta aan sheegaynay halkii alkhudab alxadab markay noqotay macnii baa isbedelayba oo kale man kolkol baa dhib weyne kaba imaanaysaa sidaa kutubta marka musalax oo kale iyo dee kutubtoodaas markay tasxiifka sheegayaan ay sheegayan nin waali oo nin kaloo waali ahaa ama imerkii sare oo yihi bal an axsil mukhanaiina cindaka ama mukhanaiina kuwaa dee dumarka isku shabahe mukhanaiinta laba odhanaya rasuulka ilaahayna lacnaday yihi guryihiina kabagaba saara kuwaasoo kale belbeledka jooga soo kooboo soo tiro koob oo kale oo markaas la yidhiba kaatibkii ama mee qaarigiiba wuxuu aqriyey an aksil an iksil mukhanatiina halkay axsi ahayd buu iksi iksi waa dhufaanba kadna soo tira koob bay ahayd waxaa dhici karta ninkii haddaan la gaadhi waaba lagu dhaqaaqayo oo kale marka waa dhibta dee kolkol qalad ka yari dhibta uu keenaya macnihi oo dhan buu bedelaya ra'san calaa caql macno kaleu keenaya marka waa tan bay ahayd laxnigu dee inalaba fudu waa taasan aarkan imakaan hayno imika sufyaan baa cubaydullaahi kaba warinayey nin kaleo rijaasha saxiixo maxamed ibnu cubayd anaafisi la yidhaahna waa ka wariyey cubaydullaahi waxaana ninkaas la odhan jiray ma dee kolkol waa nin fiqaa xagga xadiidke laakiin akhtaaba kaba dhacayso markii uu xadiidkan wariyaa la yidhaahaa nin majliskiisa joogay baa yidhi low akhadnaaka bi hada ma rafacna canka alcasa isagii dee waa ka warinaya aarkii isaga naftiisay akhdaay kaba dhacaysa waana nin muxadisa niman walaalo wada fiqaada waana ninkii xaggaa uguma badnaa deetu leeya haddaan xadiidkan kula dhaqano ushug dee kaamaanaa kor yeelnay maalin kasta waa lagu garaaci laha ama waa sheekhiibuu ku leeyahay jeedadu jeedada akhdaada uu lahaa iyo isagay dee khada kaba dhacaya ama laxni icraabeed haba haba noqoto deetu leeyahay haddaanu xadiidkan kula dhaqano ma rafacna canka alcasa ushu kaamay kor noqoteen ama kaamaanaa kor yeeleen adaa mudanna buu leeyahy in had iyo goor maalin kastaba wax lagugu dhufto xadaثna muسى qal xadaثna xmad بن سلمة عan kaثيiri abi mحamdi عan cabdiلرaحmaan بn cajlan qaala bal xagga sanadka kaثيir abu mحamed waa nin reer basre ah oo taabici ahoo dee maqbuul ah sidoo xaafid kaba cabire adugu waa kitaabkeenanunbu kuba sugan yahay ibnu xibaanna hiqaadkiisa kuba sheegay cabdiraحmaan ibnu cajlaankana waa taabici kale oo isna reer basre ahoo markaa waa taabici cumar muu soo gaadhin kollay sidiisana majhuul xaal bay dhahan cadaaladiisa guud mooye laakiin xaaladiisa baadinla lama socdo abu da-uud iyo bukhaari fi ladab ayuu riwaayo ku leeyahy markaas tan daraaddeed sanadkan dacfi baa ku suganoo xaggu ugaba imanaya bal isagoo majhuula iyo arinta kaloo ah cumar ibn khadaab muu soo gaadhin muu sheegin waasitadii oo dee nin cumar soo gaadhay maaha waa taabici dhexe cumar lamuu kulmin marka inqiaac baa jira imika halkan saasoo xaafid ibn xajar kaba cabira arsala xadiian waa kanun xadiid buu irsaaliyey oonu sheegin dee ciddii isaga uu ka maqlay aanu sheegin wuxuu yihi marra cumar bn اkhadaabi baa wuxuu soo maray radia allahu canhu birajuleyni laba nin buu soo maray yarmiyaani laba bay wateen meel baa hadaf u yaalay markaasay waxbay ganayeen oo way toog baranayeenba ee adigu waabay tartamayaan faqaala axaduhumaa midkood baa yidhi lilaakari kii kale ku yihi asabta siin muxuu ujeeday asabta oo saada waad la heshay oo waad asiibtay buyo halkii saadkii ayuu siin aqriyu yihi asabta faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi suuq laxni ashaddu min suuci rabbi laxniga xumi isagaa ka daran rabbiga xumo adigoo meesha la waaya waxa kaba daranba qaladka carabka ayaa kaba daranbo lax kale ay aar kale kaba soo naqliyaan cumar radia allahu tacaala canhu oo kale isagay kaba soo naqliyaan inuu bal maalan yidhi oo kale isagu cibaaradan tan in isagoo waxaweeye mala qoroynba rabbigaasay laba imanayeen oo markaasay mala aanay dee sii fiicnayd walaba iman oo tii markuu kuba qoonsaday ayay idhaaheen inaa qowmun mui inakum laa tacrifuuna rabbiga ma garanaysaan rabbiga dee rabbiguna kolley waxa laysku tababari jiru ahaa rasuulka ilaahina dadka kuba dhiiriyey waxyaalihii lagu dagaalami jiray waxa ugu weynoo dee cilmuhu markuu yar yahaaba dee waxaan laguma sii tababari jire inakum laa tacrifuuna rabya deeta idhaheen inaa qowmun mutacalimiina maxay odhan lahayen dee inaa qowmun mutacallimuun ay odhan lahaayeen halkii dee waxa lagu nasbiya meeshii ma jirta kelima markaasay dhaheen inaa qowmun mutacalimiina waa kuwood markaasuu ka jeesta waa say soo naqliyaan lakhada'ukum fii lisaanikum ashaddu calaya min khada'ikum fii rabbikum gefkiinan carabkiina iyo khadaiinan lexdigiisa ama igaga daranba marka la eego khadaiinan ama xaggii rabbigii alla weydeen ee alla heli weydeen meesha dee ku ganayseenba taasaa iga darano muhimka waxa weeye dee ruuxu in laxnigiinu iskaba ilaaliyo dee iska ilaalintuna gees inuu qawaacidii bal luqada carbeed khaasatan naxwadii oo kale bal hadhow nasrka uba soo raaco balaaqa uba dambayse oo waxyaalihii laxni laga maaha inuu ku tabaxuro ee wixii uu laxni kaga baxsanayey markuu aqriyana laxni markuu qorayana laxni inuu taa ka barto taasi kolley waa muhima wixii kale ee matalan aani qiyaas gelin waa sida magacyadan aynu arkayno qiyaas ma geliyo haddaad naxwo imaam ku tahayna ma garan kartid magacan inaad cubaydullaahi odhan iyo inaad dee cabdullaahi uu yahay iyo inuu cabiidullaahi yahay ma wax qiyaasoo geliyo ka horeyo kadambe waxyaalahaas iyagu waxay u baahan yihin naqli iyo dee kutubtii dabdinaysay iyo dee naqliba iyagu taasi uba baahanaya allah subxaana watacaala calaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk